الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الحكيم إذا ذهبت إلى بخارى لا تعجل bal wuxuu dib ugu laabmay iyadoo waxoogaa istidraad ah hadalkii uu bal abu xaniifa uu ka soo naqlinayay inuu isaguna nin xakiimo xukamaa oo samarqanda uu maqlay ayuu imika dib ugu laabmaya waayo hadalka uu bilaabay una muu dhammayne in mushaawarada iyo ahamiyadeeda iyo dee umuuro kaleo ku tacalluqsano ta aan aragnay baa kasoo dhex gashay munaasabad daraaddeed marka ninkii xakiimka ah ee lala tashaday baa wuxuu ku yidhi ninkii daalibu cilmiga ahaa idaa dahabta haddaad tagtid ilaa bukhaara bukhaara aad tagtid oo laa tacjal ha degdegin oo ha ku degdegin fi likhtilaafi ila ala'ima fi likhtilaaf macnaha waa fi taradudi ila ala'ima noqnoqodka aad ku noqnoqonaysa eed isu daba marayso a'imadii si aad daruustoodii ugu taxanto ama aad casharadii uga aqrisato taa ha ku degdegin wamkus ku nagow magaalada shahrayn laba bilood ballay waxba labadan bilood malaa taxdiid ma aha ee horta muddo uun bal markiiba sheekh aad aragtay isagoo xalqale ha isku tuurinoo xalqadiisii ha fadhiisan buu u jeedaaye bal muddo yar joogoo u fiirso xataa tata'amala ilaa aad u fiirsatid oo wa takhtaar aad markaad u fiirsato sheekha dee aqoontii waracnimadii darsigiisa iyo dee sheekhadii kalena kii ugu mudnaa aad eegtid oo watakhtaar aad ka dooratid ustaadad ustaad aad ka dooratid muxuu taa uu ku cilaynayaa uu leeyahay markaaba dersi ha iskaga taxmin sheekhaad aragtayna xalqadiisii ha fadhiisana horta bal waxubso u fiirso sidee adigu u fiirsigaa dabadeed ay ugu fiicnaatay ugu suurto gashay ikhtiyaar ustaad waana kii dee sifada ustaadka inoo soo sheegay la dooranayo bal ikhtiyaarka ugu fiicnaado waayo wuxuu uhi fa innaka tacliil bay u tahay arrin hadalkiisaa hore adigu idaa dahabta haddaad u tagtid ilaa caalimin nin caalima oo bada'ta aada bilowdid bisabq sabaqna waataan lahayn hore waa looguba dabdiyey sabqigu halkanna waa darsiga naftiisii un waana kelimo inagu soo noqnoqon doontaa macnaa darsigii bilowdid cindahu isaga agtiisa rubbama waxaaba dhici karta adigoo dee xalqadii casharkii ku taxmay oo xalqadii fadhiistay laa yucjibuka inaanu ku cajab gelin darsuu darsigiisi inaan laba dhicin oonu ku cajab gelinoo fatatrukahu bal kolley waan iska nasbisanaynaa jawaabtii adigu laa yucjibuka darsuo fatatrukahu aada markaa kaba tagto waxaa dhici karta in darsigani intuu ku cajab gelin waaye isagoo dee sheekhii aad xalqadiisii fadhiisatood muddo kuba taxnayd inaad markaa kaba tagto wa tadhaba ilaa aakhara sheekh kale aada xaggiisa aad u kacdo oo falaa yubaaraku laka fi tacallum marka dee waa sabaat la-aantaas iyo umuuraha aan tacallumkii iyo waxbarashadiiba aan laguba barakayn oo aad ku intifaacin marka kol hadday taa tahay fata'amal waxaad u fiirsataa xagga sheekhaad wax ka qaadanaysiiyo darsigaad ku taxmaysiiyo bal fannigaad aqrisanaysiiyo umuurahaas oo dhan si ikhtiyaarkeeda kuugu fiicnaado shahrayni waxba taxdiid baan leeyahy bal muddo horta u fiirsa buu leeyaho ha degdegin maxaad fi ikhtiyaari lustaadi ustaadka ama doorashadiisa aad dooranaysaa dee waa markay majaal badani jiro dhulkaa cilmiguna waa badnaa xalaqaadka iyo culimada waxaaqiyaysayna aada bay u badnaayeenoo waa si uu bal matalan adigii ay kuugu suurto gasho ustaad munaasib ah doorashadiisa aad doorato washaawir welibana dadka kale la tasha buu leeyahay oo dee waa tii aynu mushaawaradii ahamiyadeeda aan shalay kusoo soo aragnay xataa laa taxtaaja maxaa taas si aanad ugu baahan ilaa tarki waa ilaa tarki sheekh sheekha inaad kaba tagto walicraadi canhu aad ka jeedsato duruustiis iyo waxyaalahaas oo haddii dee aada marka hore kuba dhacdo waxaa dhici kartay sheekhaan dee lagaba roon yahay ama adigii aan ku cajibgal inay noqotood kaba tagto bal taasna nooc isagii uu dhibsadaba katagaagii oo waxyaalahaas oo halkan ay kaagaba timaada tan uu leeyahay falaa yubaaraku laka fi tacallum walicraadi canhu oo fatahbuta cindahu xataa yakuuna wa xataa laa taxtaaja ilaa aan si aanad ugu baahan oo aanad u baahan ilaa tarkii waa sheekhaa ka tegiisa iyo walicraadi canhu ka jeedsi aad kaba jeedsato oo markaa fatahbuta aada sugnaatid cindahu agtiisa aad ku sugnaatid oo dee isagii dee muddo aad agtiisii ku sugnaatid intii aad wixii uu aqriyayay kaba aqrisanayso xataa yakuuna si uu noqdo oo ilaa uu ka noqdo tacalumuka waxbarashadaadii mubaarakan mid barakaysan oo watantafica aad ku intifaacdid bicilmika cilmigaaga kaiiran in badan aad ku intifaacdid bal taas buu kula dardaarmay oo waxa weeyaanuun bal horta arrinku waxa weeyaanuun waa wixii baabku inoogu ama fasalku inoogu baabaysnaa waa xagga ikhtiyaarkii bal matalan cilmiga waan soo aragnay ikhtiyaarkii ustaadka weeye ama sheekh oo kale bal wuxuu leeyahay degdegina horta iska hubso si dee ruux markaa u munaasiba tadriiskii aqoon ahaan iyo markaa warac ahaan iyo adugu jawaanib kastaba jawaanibtaa weliba cilmigiina sii barakaynaysa dee cilmi fiican oo nafcilan aad kaba helayso si aad ugu markaa u xasishatid waclam hadalkii uu dhammaaday ninkaa hore ama xakiimka uu kasoo naqlinayay biwasiati abi xaniife waclam waxaad ogaataa waa shaksi kasta oo dee bal lala hadli karo uu la hadlayaa ana sabra sabirka iyo wathabaata sugnaashuhu aslun kabiirun fi jamiici alumuur maaha cilmiga dalabkiisa uun ruuxuu inuu sabir yeesho hadday tahay cilmi la baranayo hadday cibaadaadkii tahay hadday umuurihii kalaba tahay sabirku iyo oo de waa khuluq aada u maxmuud oo kollay ammaantiisa iyo fawaa'idiisna qur-aankaba ay kuba soo noqnoqoto iyo thabaata sugnaasho ruuxu inaanay arrintiisu xamaasan noqon intuu muddo u xiiseosocdo wax oo xiise wax ku aqristo xaggii cilmiga ama umuurihiisii kaleba marka dambe uu ka joogsado oo ay ku dhacdo dee daf futur uu kuba yimaado iyo dacfi jaanibkaasi ee sugnaasho wixii lagu sugnaadaa waxay tahay aslun kabiirun fi jamiic lumuur umuurahoo dhanba waa xagga marka la eego in meeshii wixii la doonayay iyo maqsuudkii inuu ruuxu gaadho asli weyn bay u tahay taasi umuurahoo dhanba maaha cilmi dalabkii un athabaat iyo taasi waxay thabaatkii dee u noqonayaa inaanu ruuxu futuur yeelan arrintiisu aanay noqonun wax dee muddo u yar xamaasaysan yahay cibaado uu la yimaado ama camal kale ama se waxa weeyaan cilmi dalabkii oo berriba uu ka caajiso laakiin wixii inuu ku sugnaado in taas iyo sabirkaasi shay kastaba xagga marka la eegay in ujeeddadii laga lahaa iyo maqam sare in laga gaadho asal bay u tahay taasi walaakinahu casiizun taas shaygaas ahamiyadaa haba lahaado oo umuur kasta oo cilmi iyo cibaado iyo addoomiyadii kale iyo wax kastaaba isaga taas in meel fiican lagaba gaadho asaas kuwaasi ha u ahaadeene casiizu naadir weeye oo adiyo goor dadkii himada gaaban daraaddeed iyo umuuro in la helo wixii uu isagu bilowday inuu ku sabro ama uu ku sugnaado hadiyo goor markaa dariiqadaa laasimo oo nin hore unusii soconayo uu noqdaa taasi way yar tahay buu leeyaha waa shay naadir ah kamaa qiila si la yidhi likullin ilaa sha'wi alculaa xarakaatu walaakin casiizun fi rijaali habaatu likullin ay waa likulli axadin ruux kastaba xarakaatun xarakaat baa isaga u sugnaaday ama xarakaat ficliya ha noqdeen ama maylkii qalbiga iyo xarakaat qalbiga iyo raqabadii haba noqoto ilaa sha'wi alculaa waa maraatibta sare iyo sarraynta usabaqeeda loo sabaqee dadkii kale looga dheereeyo ama la gaadho ruux kasta waa u yeelanayaa waa doonayaa waa jecel yahay bal bal waxaa dhici kartana inuu ficilkeed iyo waxaas uu bilaabo in lafdigan asha-una alhima iyo asadqa labadaba la dheereen wax loo dheereeyo oo maraatibtii sare uu dheerayntaydii loo dheeraynaye la gaadhayay alcula himaduna waa la yidhahayo waxaa la yidhaha luqa ahaanba dee shaa rajulu yasha sha rajulu lqawma yasha wayashu saasay masdarkiisu sha'wan iyo sha'yanba uu wada yimaadaaye macnaa sabaqahum waa idaa sabaqahum marka wixii uu kaba sabqo macnaa waxaa kaloo la yidhaahaa shawi ashawd oo matalan haddii la yidhaha jara alfarasu sha'wan faraskii marka mar la eryo ee ilaa intu muddo ordo meel ilaa intaa uu ku joogsanayo shawdka intay kaba cabiraan faraskii shawd buu gooyey taasna sha'wi waa lagaba cabiraa haddii la yidhaha fulaanun baciidu sha'wina waa dumuuxiisaa sarreeyo weeyo waa ruux dee damuuxa oo himmadiisu ay sarrayso oo doonaya meel sareba inuu gaadho taas baa la yidhi marka macnuhuna halkan waxa weeye ruux kastaaba horta maraatibtaas sare xagga marka la eego gaadhitaankeeda iyo inuu yahay ka u sabqaya u dheeraynaya iilasho loo iisho iyo doonid iyo ragbo iyo bal awqaadda qaarkeed dadka qaar inay ficilkeedii laba yimaadaan taas ruux kastaba waa leeyahay oo arrinkaasi uu kuma sugan yahay walaakin taasi haba jirtee casiizun waxaa naadir ah yar fi rijaa thabaatun sugnaansho wixii lagu sugnaado oo arrinkaa aad dee doonayseed islahayd bal maraatibta sare dadka kale ugaba dheere ama adigu gaadh aada islahayd in sabir loo yeesho sugnaansho loo yeesho ruuxu uu ku sugnaado fii kulli alaxwaal ilaa uu kaba gaadhaya taasi way yartee had iyo goor dadka maxaa ku yimaada futuur baa ku yimaada wahsi baa ku yimaada dacfi jaanibkaas baa ku yimaada hiimadiisaa gaabato markaasaanu meel gaadhin oo laakiin marka hore cid kastaaba arrinkaa way jeceshahay waanay doonaysaa raqbadaasna way leedahay laakiin waxa yar sabaadkii sabirkii baa yar marka wuxuu leeyahay dee cilmigiina hadday noqoto si kitaabku dee markaa marka horeba maqsuudkiisu ahaayo ama kitaabkanba loo alifay iyo waxyaalihii kaleba ay noqoto sabaadkaas iyo sabirkaas baa halkii fiicnayd iyo wixii la doonaya fiicnaa lagu gaadha haddii kale dee dhexdun baad fadhiisanaysaa qiila waxaa kaloo la yidhi ashajaacatu sabru saacatin geesinimadu waa saacad adkaysigeed kollay hadalkan cali bnu abi daalib radia allahu tacaala canhu wa ardaahu waa loo nisbeeya sia tafsiirka taxriir oo tanwiir laydhaa ibnu cashuur tafsiirkiisa kuma sugan waxaa kaloo loo nisbeeyaa ninkii ra's al abdaal ama shujcaantii islaamka waqtigiisii ninkii madaxdooda ahaa abu moxamed albadaal la odhanaya ama albadaal laqabkaas oo se dee uu kasoo naqliya jaamiculculumkan ibnu rajabi iyo isagay u tiiriyaan markuu xadiidkii waana nasra maca sabri halkaa markuu qabanayay badaal buu u tiiriyaa malay dee dad ka horreeyey sida dee ibnu casaakir taariikhu dimashqiya oo uma tiiriyeyna way jiraan badaalkuna kolley wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dee markaa shajaacadiisu ay aada u badnayd oo cahdigii taabiciintiina joogay dee waqtigii la jiray boqol iyo labayo tobankii jiradiiyo meelahaas bay ahayd reer sham buu ahaayo kolley waa dadkii laakiin jawaanibtii ruom iyo xuduudda dadkii ka dagaalamaya ciidamada hogaaminaya ayuu ahaa laakiin waxaa dhacay taariikh fiican jaanibka ha ku lahaadee geesinimadiisii badnayd daraaddeed in qisas badan oo khayaaliyah oo khuraafaadka oo aan jirin ay la xidhiidhiyeen oo dee kutubtaa barhkood ay kuma soo aroorteen laakiin waa nin buu ahaa taas kollay qisastiisuna ee sir aclaam ilwalaa mujalladka shanaad buu tarjamo kuba leeyahay umuurihii soo naqlin waxaa ka mid ah daarsoo udh markaa dee heerkay uu gaadhsiisnaa iyo taas iyo waayo had iyo goor bilaadii reer rum laysku hayay inta iminka turkigu degan yaho dhamiba dee markaa iyagay tabac berigaa hore u ahayd waayo cusmaaniyiintu mar dambey yimaadeen xuduudna way ahayd oo dee muslimiintu ilaa jawaanibtaas ilaa dee caasim markaa heraqli lagaba gaadhayo caasimadoodii iyo waxaas kolley waa bilaad had iyo goor dagaal kaba socon jiray ama sawaaiftii ha noqoto ama shawaa'irtii ku adugun waxay sheegayaan maalin isagoo lahaawo uu soo maray aqal yaroo iftiin ka baxayo iyagoo qaryo ay islahaayeen weerar oo dee quradii reer ruum ahaydba markaasaa ilmo yar baa ooiyo hooyadii baale iyaguna way ag marayaan haddaad aamusi weydo badaal baan kuu dhiibiy oo kale badaal baa taasoo isagiina u agmarayay tay soo naqliyaan oo markii dambe u aamusi waaya tidhi intay sare u qaaday aa tidhi waxa weeye khud yaa badaal oo yidhi haatisa waa meesha agmaraya bal adigu wuxua markii dambe la dilaynahay meelahaasun baa lagu dilo xataa boqorkoodii baa u yimi isagoo dee shajaacadiisii iyo waxyaalihii iyo bal markaas yidhi maxaan kuu qabtaa iyo dee kolleyna waa dhimanayu la dadkan aniga ila joogee la ila qabtay uun ha noqdeen kuwa aaskayga tawalaya marka dambena sii daa isaguna tiibuu u oofiyey waa shajaacadiisii qiimaynu kuma qiimaynaya bal ninkaasna waa loo tiiriyaa kalaamkan oo macnaa waxa weeye shajaacada dhabtii maaha biquwati albadan iyo quwo iyo taas ma aha ee waa adkaysin oo ruuxii dee bal matalan markaa dagaal yimaado isagu aan cararin adkaysta muddo sabra kaas baa dee qalabada yeesho shajaacaduba marka wuxuu leeyahay halkana sabirku kolley asaas buu wax kastaba u yahay ashajaacatu sabru saacatin emaha quwatulbadane waa saacad iyo muddo iyo waqti loo adkaysto cala almashaaqi waalaalaam fayabaqii marka waxaa bool lidaalib ilcilmi an yahbuta inuu sugnaado waa waxyaalihii laynoogu dardaarmaya innaga inuu sugnaado oo wayasbir bacnaa aanay arrintiisu kolba dee muddo aan waxaan oqon balkan xiise uun ruux arrintiisu ay tahay xamaase ay tahay hime adigu sare uu yeesho oon kalal iyo malal lahayn wayasbira uu ku sabro calaa ustaadin waa sheekh haddii uu wax ka aqrisanayo isagii bal intuu maqaam ka gaadhayo aanu dee kolba fulan u tagiyo fulan u tagiyo fulan u tago balkana eeg arrintu aanay noqona ustaad uu isagii u adkaysto agtiisa kuma sugnaado wacalaa kitaabin wa an yahbuta calaa kitaabin wayasbira calaa kitaab waa kolba kitaabkii u aqrisanayana inuu adkaysto oo uu ku sugnaado xataa laa yatrukahu si aanu uga tegin abtar oo hadduu dee kitaab buu ku taxmay markuu bil iyo laba se dee in badan dadkeenna u badan bil iyo laba markaa hore la bilaabayo inta la buuxiyo bil iyo laba dabadeed markaa in badan ay hadho oo kale inuu kitaabkii u adkaysto oo uu kuba sabro xataa laa yatrukahu si aanu uga tegin abtara isagoo naaqisa oo kitaabkii kala dhiman yahay wa calaa fannin fannigiina waa cilmi buu u wadaa hadduu dee fiqi aqrisanaya xadiis aqrisanayay wasa culumtan wasaaisha aqrisanaya wuxuuna adigu waa fanni na uu adkaysto uu ku sabro xataa laa yashtaqila si aanu ugu shuqloomin bifannin fanni aakhara kale qabla an yutqina alawala oo haddii ad imaka fanni bilaabatay ruxbaa wuxuu isileeyay kasoo qaad naxwo dhigo oo markuu xoogaa laba saddex kitaab ka dhigto ka cajisaya fanni kalu iska bilowday haddana fanni kale isagoon kii hore sugin ama wixii horu aqrisanayay dee waxba uma meel ma gaadhayo ruuxaasi ee fannina ama cilmi buu uga jeedaaye inuu isagiina uu an yasbura wayahbuta an yasbira wayahbuta wey inuu sugnaaduu sabra calaa fannin xataa laa yashtaqila si aanu ugu shuqloomin bifannin fanni aakhara kale qabla an yutqina alawala isagoon kii hore dabdin oon kii hore sugin wa calaa beledin beledna waa inuu isagiina waxa weeyaan u sabro weeye beledkii waa waqtiyadii kasoo qaadi waa rixleeyey waddan buu tegay ama meel uu wax ka aqrisanayuu joogaa daruura la-aan iyo baahi la-aan yaanu uga tegin horta kii wixii ku sugnaa haba dhamayso dee rixladii culimmaduba adaabteeda iyo umuuraheeda markay ka hadlayeen horta cilmigii beledkiisa lagu hayay ha aqriso isagoo cilmigu beledkiisa ka helayo on wax kale kuba qasbin meel kalean u doonanaya waxba dee ka hori kan waaba shay agtiisii uu kaba helayo markaa uu tagana ha rixleeyo haddaba rixladii beledka aad tagtay dee wixii aad ka helaysay ilaa aad aqrisato beled kale kolba waan tegaya iyo kolba socod un baan ku jiraya iyadna waqti un baa kaaga lumaya ee wuxuu leeyahay xataa beledna ha u sabro ha ku sugnaado xataa laa yantaqila si aanu u guurin ilaa beledin beled aakhara kale min hayri daruuratin iyadoon baahi jirin hadday daruura jirto waa sax ee daruura aanay jirin ku xambaartaa inaanu bal maalan si aanu u guurin wuxuu leeyahy fa ina dalika arrinkaas waa sabaat la-aantaas ama calaa sheekh ha noqoto calaa kitaab calaa fannin calaa beled umuurahaasi kullahu kaa dhammaantay yufariqu lumuura ruuxa daalibka umuurtiisii buu ka baahinayaan wayushqilu lqalba qalbigiina way shuqlinayaan wayudiicu lawqaata awqaadiina way dayacayaan wayu'di lmucallima dee mucallimkii khaasatan haduu ka warayo dee marka hore ula bilowda laga yaabaa dee dadkuna kolley isku wada mid maaha wala ninkii warica ahaa ee mukhliska isagu waxaa ma qiimeeyo oo ma eegayo laakiin ruux kale waaba dhibsan karaa oo mucallimkiina waa dhibaya wayanbaqii waxaa habboona waa arrin kale wasiyo kale an yasbira inuu sabro oo ka adkaysto ka sabro camaa turiiduhu nafsuhu hawaahu waxyaalaha shahawaadka ah maladaadka ah ee naftiisu ay doonayso hawadiisu ay doonayso iyada taa inuu ka sabro naftiisii ka xakameeyo ayaa iyadana muhim oo dee waa asabr can shahwaat waa maladaati dunya iyo nafta maladaadkeedii qaala shaaciru ruux shaacira wuxuu yidhi nin shaacira ina alhawa lahuwa alhawaanu bicaynihi wasariicu kuli hawan sariicu hawaanin ina alhawa hawadu wamaa tahwaahu nufuus waxaan dee naftu doonaysay u iilanayseen toosnaynba kaasi lahuwa isagu alhawaanu waa madallo iyo xaqaar xaqaaro iyo macnaa waxa weeyaan waa hawaan de waa madalo dullinimo iyo waxaan qiimo lahayn iyo xaqiirnimo iyo wax dee liito weeyaanba hawadu bicayni cayntiisa ujeedadu hawadan raacitaankeeda la raacayaa ficlan waxaan ruuxu ku dhacaya oo waxaa xaqaara fii nafsi ugu sugan tahay iyo iyo madalla ay ugu sugnaanayso inta badan dee waa shahawaadkii iyo hawadii wa sariicu kulli hawan hawa dhammaanteed sariic waa ficiil bimacnaa mafcuul oo bimacna masruuc weeye wa sariicu kulli hawan waa hawo kastoo waxyaalaha dee hawada lagu tiriyee madmuumka ah kii ay legaday kii ay ka qaalib noqotay mid kastoy kaba qaalib noqotay sariicu hawaanin waa madallo iyo fudayl iyo xaqaaranimo iyo yari mid ay ka qaalib noqotay uun oo macnuhu waxa weeye ruuxii hawa ka qaalib noqday ee hawadiisaasi ay ka qaalib noqotay ee lagaday waxaa ka qaalib noqonaya alhawaanu walmadalla markaa muxuu noqon fayasiru mustaxbaxan wa mustankarano ruux kastoo ama hawa ay ka qaalib noqoto hawadiisa raacay waxaan ka qaalib noqday inay hawadiibu ku yidhi waa hawaan waa madallo waa xaqaare eh waxa weeyaanun waa sariicu hawaani weeye wayasbira halkii hore inoogu cadfatay dee wayanbagii an yasbira wayanbagii waxaa kaloo habboon an yasbira inuu sabro oo ruuxii daalibka cala almixani walbaliyaati had iyo goor dariiqan dalabka iyo taasi waa dariiq mashaqo waa dariiq tacab badan leh laa yustadaacu alcilmu biraaxati aljismi mixan iyo beriyaad kalena way ku imanayaan mixanna waa jamcu mixnatina waa dhibti iyo shadaa'idda iyo mashaqaadkii halkan taasna inuu adkaysto waayo waa waxa dee lagu gaadhayo meel kuba gaadhayo faqad qiila waxa la yidhi khazaa'inu lminani calaa qanaadiri almixani alminan waa jamcu minatin minan marka la yidhaaho jamcu mina minadna waa galladii iyo dee waa wixii la helayay iyo dee nicmada ahaa mixanna waa tanoo waa jamcu mixnatinoo waa dhibtii iyo rafaadkii oo waxaa la yidhi khazaa'inu lminani minanta waa dee waxyaalaha minanta ama minooyinka ah jamcu minati maadhi khasnadaheedu waa khasnadaha dee waa meeshii aad ka helaysay weeyaane lagu gaadhayay calaa qanaadiri almixani mixanta waa dhibaatooyinka iyo mashaqaadka iyo aalaamta qanaadirteeda jamcu qindaarin oo qindaarna waa wixii badnaa sida maalkan qindaar oo kale waa wixii badnaa qindaarka waa adigu mixanta badan ayaa macnuu yahay mixanta iyo dhibta iyo rafaadka badan maxaa meesha ku jira midno badan baa meeshii ka dhalanaysa khazaa'intii minantu waxay ku sugan tahay un qanaadirta mixanta dhibta badan iyo mashaqaadka badan ayay midnadii kugu qarsoontaho mixnadii ayaa minxa marka dambe isu bedelaysa iyadaa wixii minxa noqonayay nicmo iyo gallad noqonaya lagu gaadhayaaye ha adkaysta buu leeyahay sabir ha u yeesho ruuxu mixantaa iyo waxyaalahan wa unshidtu waa lay inshaaday buu leeyahay oo ujeeddadu abyaadan baa lay aqriyay wa unshidat baa mala meesha taale laakiin wa unshidtu weeye oo anigaa lay inshaaduu leeyaho isagii ujeeddadu markii hore waa kii anshadanii fulan iyo sheekh hebel baa taa iyo aqriye lahaa abyaaddaa igu aqriyay maka taas ciddii muu sheegin u inshaadaye waa abyaadan waqiila waxaaba layidhi intani wa unshidtu abyaaday ahaan laydee waqiila tani waa iska ictiraad oo ah ciddii lahayd oo waqiila waxaa la yidhiba licaliyi bni abi aalibin radia allahu tacaala canhu abyadan ama labadan bayd waxa leh cali bni abi aalib taas waa la yidhaahaa waxaa kaloo loo nisbeeyaa shaaficina waa loo nisbeeyaayo diiwaankiisan shaaficiye madbuuca maantee shicirkiisii lagu ururiyeyna labada bayd way ku jiraan labada bayd way ku sugan yihiin dee calina waa loo waa kanoo waa loo nisbeeyaaye bal ama sayidina caliy bnu abi aalib haba ahaado radia allahu tacaala canhu wa ardaahu amase waxa weeyaan shaafici haba lahaadee kolley waa abyaad ku tacalluqsan xaggan dalabki iyo wixii adigu oo jaanibkaa u muhima marka maxay tahay abyaadii alaa hooyay oo waa baraaruge laa tanaalu waa shaksigii daalibkaabuu la hadlayaa cilmiga dalbayay buu la hadlayaa laa tanaalu ma gaadhaysid alcilma cilmiga oo cilmi dee waxa weeyaan maqaam kama gaadhaysid weeye oo kuma xasilayo ilaa bisittatin lix umuurood inaad ku sifowdo oo lagaa helo mooye sa-umbiika waan kuu waramayaa asalku dee kolley hamsadii baa la takfiifiya sa-umbi'uka buu ahaa annaba laakiin wasankaa keenaya takfiifkan sa-umbiika ay sa-umbi'uka oo ya-dani asalkeedu hamsu haaye waan kuu waramayaa can majmuuciha lixdaa majmuuceedaan kaaga waramayaa bibayaanin caddayn aan kuu caddeeye dhegayso oo waxa weeye ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ذكاء وفهم روحي نفهم اللي هاي في عن اللي هاي روحي ذهب الددالو مددها كبر راقيها دي أنو فهم بالهين وحي أمفر ميانو علمي مقاليو تاسوى ذكاء ودوى منحو إيا عضية إلهي بحية ويانو وروحي وفهم في عن له إيا فدنا في عن waxirsun tanna waa mid kaleo waa dadaal ruux hadduu fahmo fiican leeyahay in badanna dadkaa waxa ku yimaado waa tane oonu laakiin xirsi iyo dadaal iyo ijtihaad lahayn iyadana meel ma gaadho ama aqoon ma yeesho oo had iyo goor dadkaasna waa wax ku yimaada arrintaas dad badan ay u suurto gelaysa xagga marka la eega fahmadooda inay waqti yar iyo muddo kooban ay cilmi fiican kuga bartaan ba dee wahsi iyo kaslaani iyagoon jaanibkaa lahayn ayaanay meel u gaadhin oo hadhow fahmadoodna ay iska baaba'daa wa xirsun iyo dadaal lagu dadaalo taas iyo wastibaarun waa umuurihii sabir cilmigii lagu sabro oo haddii aan sabir jirin iyada sabaad jirin muddo uu dadaalo fahmadiiba isagoo leh laakiin markuu sanad iyo laba iyo wax aqrisay halkii uu kuma daayeyna cilmigu intaa kuma dhammaado cindi cilmi fiicanna intaa laguma hele iyada taasna meel ma gaadhayo cilmigii ma gaadhayo wastibaarun sabir iyo wa bulqatun bulqo waa waxay dee bulqadu wamaa yutaballaqu bihi min alcaysh xagga nolosha iyo wixii lagu kaaftoomayo ruuxu haddaanu cala alaqal ee waxa bal kifaayadiisii dhaweyd ee koobnayd ee waqtigaas aanu haysan kolley hamigiisa kale ee waxani ay haminayaan halkaad wax ka cuniya seed yeeliyo taasba waxa weeyaan qalbigiiba aanu u qaybsamahayn oo himadiisiina bal meel kale u jeedinayso isaguna ma gaadhayo marka bulqadu maa yutaballaqu bihi min alcaysh oo kolley bulqo horena waan usoo maran kifaayo kaba cabirayne waa adigu iminka kifaayadu halkan loo jeeda waa wixii dee uu ku noolaan lahaa weeye wixii uu ku noolaan lahaa weeye laakiin haddii jaanibkaasi aanay jirinoo hamigan kale uu markaa taas hababarhkoodi bay kasoo naqliyeen haddaad xabad basala u baahantahay mas'ale ma fahmaysid oo kale bar bay kasoo naqliyeen iyagoo culimo ahaayo dee masaa'il badan uu ururinayay kuma fikirayey ina jaariyadii ama khaadimadii gurigu ay tida maanta waxaasi ma yaalaan oo yidhi intaasoo masalaadi dhaafisay intaasoo masala ayaad ilowsiisay bal waa taas oo kale oo dee waxaana iyadana lasoo naqliyaa oo kale dee waa nuqdatlhumuumi tukadiru baxr alculum bal muhimku inuu taa leeyahay wey dee ninku hadduu xer yahayna waxaa la arkaa inaanu kifaaya lakiin haddaanu bal calaqal waqti ama laba waqti u xelin waxma aqrisanayso waxaa kaba mid ahaa dee maquulaadkii shuhroobay mandiqadeena markii dee xernimadii iyo taas oo kale xer iyo xarfu jar midna tacalluq la-aan ma joogo waa matal dee iyada xeray taas ahayd xer iyo xarfu jar midna tacalluq oo iminka dee xuruftan jare meesha aan kuma hayno waqiila licaliyin taaba iminka inoogu dhowo licaliya waxaan wuxuu ku tacalluqayaa qiiluu ku tacalluqayaa baanu dhaha xarfu jar soo maha iyo xer bay idhaheen xarfu jarkii wuxuu u baahan yahay mutacalaq meel uu ku tacalluqo xertina waxay uga jeedeen markaas inay dhulka waa la xeraynayo ninka beledkiisii ma joogo meel wax ka aqrisanayo wax kaloo soo gelayaana ma jirto haddaanu helin calaqal mar ama laba goor meel uu wax ka cuno aanu helin meeshii hadduu toddobaad iyo laba toddobaad adkaysa marka dambe uu iskaga tegayaa casharkama aqrisanayo dhulka uu ka tegayaayo haddii aanu cid shisho helin dse tacbiirkii jiritaankuna tacbiir buu ahaa dee la isticmaali jiray oo xerowga markay xaafad kale intuu helo xaafadda ay wax siinayso ama uu la qadaynayo ama bal markaa taas bay jilin odhan jireen uu jilan yahay iyo waa tacbiirkii markaa iyadna jiray istilaaxyadii haddaba xer iyo xarfujar midno tacalluqlaan ma jira waa bulqadii haddaanay bulqadaasi jirin dee ma aqrisan karayo wey wixii waa inuu dee horta calaqal wuxuu ku aqrisan kara uu helo wabulqatun iyo wa irshaadu ustaadin ustaad waa sheekh irshaadkii iyo dalaaladii macnaa sheekh fiican oo culumtii fahm intuu u leeyahay usluubkii uu dadka wax ku gaadhsiinayana fiican yahay irshaadkii inay kitaab wax lagaba aqrisan karo taasbe iyo wa duulu zamanin tanna waa waqti dheer maha ayaamo iyo bira iyo sanad iyo labe iyo wax lagu gaadhayo ee muddo dheer oo iyaduna umuuraha lixda ah ruuxa ay isu raacaan dee war ruuxaa cilmigii wuxuu leeyahay maqaam kaba gaadhaya heerkaa gaadhaya wa ama ikhtiyaaru shariik bal waa halkii inoogu dambeysay ee fasalka ugu dambeysa waa ruuxan rafiiqaaga ah ee aad wax wada aqrisanaysaan wax wada raacanaysaan kaas zamiilkaaga ah diraaso in doorashadiisu fayabaqii waxa habboon ruuxii daalibka ahaa dee kolley waa inuu shariik iyo rafiiq wada yeesho ay wax wada raacdaan wada aqristaan taasi waa muhim oo aad bay u muhim tahay fayambaqii waxa habboon an yakhtaara inuu doorto almujida min ajada yujid waa ruuxaa dadaalaya wey ruux dadaalayo oo alwalwariica weliba xalaal miirad lahoo ruux dee mustahtir oo aan waxba u aaba yeelayn oo ka mutahtika aan noqon ee warica wa saaxiba adabci almustaqiim dabiico iyo akhlaaq fiicana leh oo yafira uu ka cararo min alkaslaani kii isagu waxa weeyaan wahsanayay caajiskaa wahsaga uu ku taabanaya uu ku raadaynaya uu ku qaadsiinaya taas iyo walmucadali kolle shaarixu wuxuu ku dabdiyey isagoo kelimada kelimo farisian ku sharxo wixii looga jeeda aan sharxin ayuu ismi mafcuul buu kaba dhigay bal markaa taa haddaan idhno laakiin balaa waxaaba ka roma walmucadilo ka mutacadilka ujeedadu waa badaaladan unbuu laba mid yahay aan dadaal lahayn waxaa si hagaagsan lahayn ee mutacadilka iyo walmiktaari ka hadalka badan oo inta badan hadalka badanna faa'iida la-aan buu noqdaa wax waktigaagii luminaya weeye iyo walmufsidika wax fasahaadiya walfataani waa kaa ahlalfidna kaba mida wax fidmaynaya bal uma ujeedadu ruuxa caynkaasa inuu ka dheeraado oo uu noqdo kaa isagu dadaalaye xalaal miirad kale dabci mustaqiima leh sabirka iyo umuurahaas leh inuu la saaxiibo qaala shaaciru shaacir baa wuxuu yidhi can ilmari laa tas'al waabsir qariinahu fakulu qariinin bilmuqarini yaqtadi fain kana daa sharin fajaanibhu surcatan wain kana daa khayrin faqaarinhu tahtadi wuxuu yidhi can kolley waa abyaad mashhuur ahayd barhkood baa waxay u teeriyaan ninkii jaahiliga ahaa ee shaacirka ee mucallaqaadkana shucaradoodii kaba mid ah darafat bnulcabdi bay barhkood u teeriyaan kuwana waabay adigu kaba dambaysiiyaan oo dee waxa weeyaan cid kale u teeriyaan bacdi ibnu zayd in la yidhaaho can ilmari laa tasal wuxuu leeyahy laa tasal ha weydiin oo ha warsan can ilmari ruuxan masaalix baa madaalix baa suu yahay bal iga waram cid ha odhan shaksiga shaksiga oo si aad u ogaata bal inuu fiican yahay inaanu fiicnayn isaga ha warsan ee wa absir wuxun baad aragtaa qariinahu kolleyna malaa dee abyaadan waa aragteen ama beydka waa aragteen waxaana iskaba badnayd can ilmari laa tas'al wasal wasal can qariinihi taas oo waxaad laakiin dadka warsataa yuu la saaxiibaa yuu raacaa taa warso qariinkiis walow ay bal matalan ninkaa aan kalin sheegaya maha darafe cadiy ay markaasiin labada ilmo shaakira waa adigu imaamkii weyne ama adigu caalimkii muxadidka axmed maxamed shaakir iyo walaalkii maxamuud oo kale in ay soo naqlinayeen mar uu ibnu jarir soo naqliyey ay ka dhigayeen asalku inuu kan yahay taasi nooc yar bedelaad laftigii la bedelay ay tahay lakiin calaa kullin macnuu waa mid keliya oo ujeedadu ruuxa waxba uma baahnid inaad warsato hebel suu yahay iyo taas iyo cidi kaaga warantee eeg uun ama dadka qariinkiis saaxiibkiisa eeg cidda ula saaxiibo waayo ruuxu ruuxa ula saaxiibo ayuunbuu laba mid yahay fa kullu qariinin waa tacliil ruux kastoo qariin ah bilmuqaarani waa kii lala xidhiidhayay laakiin haddaan bilmuqaarin ilaa hadda baasi kuma sugnee waa kan isaga dee muqaarinkiisa ah ee uu adigu bal matalan nala xidhiidhaya isagee la saaxiibka ayuunbuu yaqtadii ku dayanaya e almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yuqaali waa kii xadiidku ahaa ruuxu diintaa khaliilkiisunbuu ku sugan yahay suxbadani ta'hiir weyn bay leedahay alsaaxibu saaxibun bay yidhaaheenba ruuxa saaxibkii waxbuu jiitaa waa ku jiidanayaa kolba xagguu yahay buu kuu jiidanayaa haddaba dee markaad aragto saaxibkiisu hadduu fiican yahayna waa nin fiican haddaad aragto nin xun inuu la saaxiib yahay ama dad xun uu raacana isna waa nin intaas intaasaa war kuguma filan isaga inaad garato taasaa kugu filan dadkan uu la joogo dadka uu la fadhiisto dadka uu la saaxiibo ee la socdo dadkaasun eeg taasaa aad ku garanaysaa xaaladiisu waayo saaxibku saaxiibkiisu ku daydaa fain kaana daa sharin bal haddaba ninkii rafiiqa hadduu taa yahay oo ruuxaan toosnayn uu yahay fajaanibhu surcatan deg deg ugaba dheerow kol haddii dee ama hadduu shaksigani asxaabta aan fiicnayn leeya ama saaxibkii aan fiicnaynba wain kaana daa khayrin hadduu ruuxani mid khayr la yahayna faqaarinu la saaxiib weeye la xidhiidh tahtadi kollay jawaabtii dalabka faqaarinu bay tahtadi ay too ya-du wasanka unbaa loo siyaadiyey dee tahtadi unbay ahaan layd oo dee haddaad waa jawaabtii dalabku ku jasmisnaan laha waa majsuumin waunshidtu waxaa kaloo laygu inshaaday oo lay sheegay oo laygu aqriyay weeye macnaana waa isna shicri mashhuur oo macruufa la tasxab ilkaslaana fii xaalaatihi kamusaalixin bifasaadi aakhara yafsudu adwa albariidi ila aljariidi sariicatun kaljabri yuudacu fi ramadi fayakhmudu laa tasxab ha la saaxiibin alkaslaana ruuxa caajiska ah waasiga badan maluulka ahede waxa weeyaan kaas ha la saaxiibin fii xaalaati fii jamiici axwaali xaalaadkiisaba ha kula saaxiibinba kam saalixin kam waxa badan saalixin ruux fiican oo toosan oo bifasaadi aakhar yafsadu in badan dee suxbadu fasaadkaasay keentaay oo dad badan baabay suxbadaasi u fasahaadisa haddaba waxa badan kamtu waa tii khabariyad ahayd in badan ama waxa badan ruux saalixa oo yafsudu fasahaadaya bifasaadi aakhara markii hore saalix buu ahay laakiin ku kale waa shaksin aakhar ayuu fasaadkiisa oo dee ula saaxiibay buu ku fasahaadayaa wey cadwal bariidi kii beriidka ahaa waa min albalaada fahmada daraa ama dee wahsiga badnaa kaa beriidkaa waa cadwadiisu waa cud alcadwa waxay waa cudurkan laysu tallaabiya ama siraayada weeye haddaba qaadsiinta kaa beriidkii uu qaadsiinayo waxan uu isagu lahaayuu kuba sifoobay ila aljariidi macnaa sariicatun mid cadwadaas ama siraayadaasi u degdegaysa weeye ilaljariidi waa ruuxii isagu fahmada lahaaye ama dadaalka lahaaye bal taasoo kale ujeeddadu haddii kii isagu jariidka ah kaa uu kaba cabiray waa kaa fahmada lahaa dadaalka lahaa uu kaa beriidkaa la saaxiibo markaaba dhaqso ayuu raadaynayaao adigu ruuxii marka dambe ruuxaa kaslaamka ah een waxba ku dadaalaynin buu noqon kaljamci kaljamri muxuu la mid yahay markaas kaasi kaljamri sida dhuxusha oo kale ayuunbaa misaalkiisu yahay yuudacu la dhigayo fi ramaadi dambasdhexdii fayakhmudu markaaba dhuxul noqonayo baktiyaya fayakhmudu oo macnu waa maxay bal haddaan xabad dhuxul oo aada u shidmayso soo qaadno aynu dambas dhex dhigno ee waqti yar dabadeed iyadu dambaskii ma shidayso dhuxushii ma shidayso ee iyadaa baktiyaysoo dhuxul u naqon xabad dhuxuloo dee way baabi'aysaa saasoo kale weeyaan ruuxan markaa ama kaslaanka ah ama sida kaleba u xun akhlaaq xun ama waxa weeyaan aan dadaal lahayn markaa ee ruux kale oo taa ka duwan oon sifadaa lahayn laba saaxiibo wataa in badan ba dhalinyaradan iyo yararkan iyo dee waxa fasahaadiye xumeeye wax ku riixa waa suxbadaas iyo atar weyno waa qayb bay dadkan lala saaxiibaya ama rifaaqdu qayb bay tarbiyadii ka tahay haddii waalidkii wax rabaynayo oo ustaadkii wax rabaynayo oo dee maanta wasaa'il aliclaamna waxbay rabeeyaan rifaaqduna waxbay rabeeyaan waa tarbiyadii bay qayb kaba yimid oo kolba markaa dadkaasi siday yihiinna dee xaggan kii kale ayaa waxa weeya waa ku raadoobayaaba waaba xadiidkii dee saxiixa ahaa ee rasuulkii ilaahay uu aljaliisu suu iyo aljaliisu matalan asaalix inoogu misaariyey miske nin iibinaya iyo baa'ic almiski oo ruux la fadhiisanaya kii naafiku lkhayr waa tii weeya oo had iyo goor suxbadu raadkaas iyo taasiirkaasa ilaahday iska jir buu leeyahy waa arrin muhima waa dardaaran muhima wqaala sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi kullu mawluudin yuuladu calaa fitrati lislaam ruux kasta oo la dhashay fidradii islaamnimo kuba dhalanaya xadiidku waa xadiid bukhaariyo muslim ay wariyeen lafdigan imaa ama cala alfitra iyo calaa haadihi alfitra iyo ilaa calaa haadihi lmillaya bay alfaadu ahaayeen inta arkay lafdigan lakin walow dee macnihii uu jiro oo kuwa kaleba ay jireen lakin calaa fitrati lislaam waa cala alfitra fitradii ayuu kuba dhalanaya ahaa miladan iyo ruuxu inuu qaabiliye u leeyahay dee inuu xaqii garto u qaato ilaa ana abaweyhi laakiin labadiisa aabbo ayaa yuhawidaanihi yahuud ka dhigaya aw yunasiraanihi ama nasraani ka dhigaya aw yumajisaanihi kolba waalidka wuxuu ahaa ama haddii uu xataa muslimba ahaa dee oo iyagii ay faasiqiin ahaayeen uu arko ku koro dadkaa faasiqiintaa dhexdood isagii iyagiibaa faasiqaynayaba haddii aanu xataa diintaa kaleba aanu gelin dee akhlaaqdu sidaasay isu raadaynaysaa wey alxadiia akmil xadiia wayuqaalu fi lxikmati bifarisiya hadal farisiyu noo soo qaadaya dee ma aqrin karayo sil aanu aqriyaa ma jirto xuruf carabiha ku qornaadeen waa af kale saa daraaddeed ma aqriaye miimku laakiin waa xikmad buu leeyo ninka adigu sharax kitaabkani leeyahy baa waxa kuba sugnaa waan arkayna qolooyin si kaleba u sharxayana arkaya shadriga hore ee bal imanka inta hore a macnihiisa waxay kaba dhigeen inuu yahay ana saaxiba suui asuu min alxayati suu akharu minha darara ruuxa xumi abeese xun waa ka xun yahay waana ka dhib badan yahay waa shadriga inta hore intan dambe bakin ismiga ilaahay iyo asamad iyo allahna ay kuba qoran tahayna waxay leeyihin badu waa baabulqasam oo ujeedadu waxa weeyaanuun mala hadalkaa horunbay ku adkaynayaanoo saaxibka xumi waa ka xun yahay abeese xun waana ka dhib badan yahay dee iyadoo markaas bixaqi daati illaahi tacaala wataqadas cibaaro saasun baa arkay ay sharaxa qoreen shadriga saddexaad isagu saaxibu sumi ya'ti bika ila aljaanib aljaxiim ruuxa xumi waa kan laftii jaxiimna uu ku qoran yahay naar buu ku geynayaa saaxibka xumi shadriga ugu dambeeya ee iyadana naciib ay ugu dambayso dee intan ka aqriyi karno ittakidu saaxiba saalixa tajid bisababihi jannaati naciim wey saaxib saalixa la saaxiib isaga sababtii jannaatu naciim baad kuma gelaysaa uu ku jiidaya marka bal waa intaa wixii ay sharaxeeda yidhaaheen ama macnaheeda ay yidhaaheen laakiin dee waa afarisiya ma aqrii karaynin waqiila waxaa la yidhi intan uu ku khatimay fasalkii in kunta tabgi alcilma min ahlihi aw shaahidan yukhbiru can gaa'ibi faactabir alarda biasmaa'iha wactabir asaaxiba bisaaxibi in kunta haddaad tahay tabqii mid doonaya alcilma cilmi dalbaya min ahlihi ehelkiisii ka dalbaya oo kale ficilku baqaa wuxuu ahaan lahaa qiyaasku baqaa yabqa in la yidhaaho ayuu ahaan lahaa dee malaha dadka qaarkood malaha mandiqada sacuudiga oo kaleba tabqaaba ay isticmaalaane lakiin waa qiyaaskii weeye lakiin sanuu ku shuhroobay oo ah dee in tabqidan inay waxa weye xarfuxalqi baa cayntii ah marka waxay nin yafcalu ku yimaadeen aw shaahidan ama aad doonaysa wax joogo oo yukhbiru ka waramaya can haybin wax joogood markaa garato wax kaa maqan inaad cilmigiisi kaba qaadato factabir ilarda dhulka bal fiiriyo biasmaaiha magacyada dhulku ay leeyihin taas magaceeda kutusaya waxa dhulkaasi yahay oo macnaha ujeedada magaceedan aad garatay aad maqashay ayaad u daliishanaysaa wixii dhulkaasi ahaasa uu yahay iyo meel fiican inuu yahay iyo meel xun inuu yahay oo inta badan magacii ayay taas ayaaba waxaan dee tilmaamaya wactabir waa halkan maxalu shaahidkuna ictibaariyo asaaxiba ruuxa saaxibka bisaaxibi oo marka dee aragto ruux saaxiba in saaxibkiisa uun taas la fiiri korba sida uu kani yahay ayuun baaba dee warkii waad haysaa isaguna uu yahay horta bal intan baydkani kolley waxaa jirta hadal ama barhkood mawquuf ah riwaayadka qaarkoodna isagoo marfuuca yimi oo macnahani kuba yimi oo dhici karto haddii dee ninkani uu yahay nin dee waxa weeyan waayo shicir aada u qadiima weeyaane uu fil islaam ahaa ay noqonayso waa kii dee aan leenahay taasaa asal asal u ah bal matalan ibnu cadi baa kaamilkiisa waa kitaabkan alkaamil fi ducafaa kuba wariyey bayhaqina shucabuliimaankiisa ayuu kuba wariyey ibnu mascuud ay kaba wariyeen ibnu cadi isagoo marfuucuu wariyey bayhaqi laakiin waa mawquuf kan mawquufkaana sanadkiisu waa fiican yahayba ama waa iska roo yahay laakiin kaasi rafcinimo iyo marfuucnimo inooguma sugnoo daciif buu noqonaya suyuudina jaamicu sagiirkiisuu kusoo arooriyaa halka hamzada waayo juska hore weeyeen ictabiru larda biasmaa'iha wactabiru saaxiba bisaaxibi taas waa lafdiga waana dee shicirkan baan aragnay riwaayo in markaa uu leeyahay shacabka kuba sugan ictabiruu rajula biman yusaaxibuhu fainamaa yusaaxibu rajulu man huwa mila waxaad la fiirisaan oo u eegtaan ruuxa kolba cidda uu la saaxiibayo ruuxu wuxuu la saaxiibaa ruux laba mid ah amaa intan hore ah ictabiru larda biasmaa'iha bal dee jaamicu sagiir buu ku sugan yaadhi xadiisaan ugu sugan yaha laakiin xadiisaan marfuuc ahaan inooma sugna waa suurtagal inuu waayo sanadkuma waaba dhib weyne kuma sugna marka la eego sanadka bayhaqi ee shucab liimaan ee mawquufka ah waxaa jaamicu sagiir dee kolley kitaabkaas sharax fiican buu leeyaho faydulqadiir la yidhaaho munaawid sharaxiisa dee dhow sharaxyo ka isagu sharax yarna hadee waa sharaxiisa weyn sharax yarow madbuucana waa leeyahy dee qolooyin kalena sharaxooda waa la madbuuciyay sida casiisiyen markaasa wuxuu kaba dhigaya ictabir larda biasmaaya macnuu inuu yahay dhulkii maha tadayur waa nooc tafaa'ul oo kale si rasuulka ilaahay magacyada markuu aan fiicnayn uu bedeli jiray oo kale iyo manaa waa maaha tadayurkii tadayurku isagu dee waa wax madmuumah oo ruuxii muslimkaa caqiidadiisiina dhaawacaya laynoona diiday oo jaahiliyadiiyo wixii ay tadaruri jireen oo magacan un ay sharaysan jireen baasaysan jireen ama shaksigan ama waktigan wuxuu kaba dhigayaa un laakiin nooc tafaa'ulo meeshii hadduu dee magac fiican leeyahayna kolley waa inta badan waxaa dhici karta inay saa noqoto nooc tafaa'ulo khayr la rajeeyaa meeshii imanaysa hadduu magac xun tahayna bal inay taasi oo dhulkii aad aragto magaciisan aad maqashay inaad kaba qaadato kolley iyadii waxa ay tahay bal adigu haddii tadayur gelayo kolley wax madmuumay noqonaysaa taas laakiin arrintu hadday tafaa'ul u noqoto waa axsanu alfaabkii rasuulkii ilaahay yidhi oo dee misaalkii waaba ruux baadi doondoonayo adoo waxaagii doondoonayo taasi ay ku hamigelisay ayaabad maqashay yaa waajib waxaad tafaa'ulatay arrintani inay nooc bishaaro tahayoo wixii inaad helaysoo kale ruux dee cidi ay kama xanuunsanayso dee matalan kelimo tilmaamaysa caafimaad iyo dhegtiisa ay kuma soo dhacdo tafaa'ushay inuu wixii waxa weeye in helayo kale taasi waa nooc si uu rasuulka ilah yidhi axsanu halfaal kolkolla dee tani haddaan tadayur aanay noqon waa magacii oo laga qaato wuxuu ahaa bal masalan cumar ibnu khadaab muwadda ayabay ku sugantaha lasoo naqliyaa ninkuu yidhi magacaayo dee tuuri jabra tuuri ibnu man tuuri ibnu shihaab jabradii waa dhuxul shihaabkiina dee isna waa qorigaa dab kale ama taasoo kale tuuri min man uu yihi min alxuraq reerkaaguna waayo min alxuraqa waa reer xuraqa la odhanayay tuuri ayna maskanuk markaasaa wuxuu yidhi bilxara xaraduna dee walow meesha shilmadooda ay tahay iyadna waa wixii waa dab iyo kulaylunbay noqdeen eetuu yidhi biayiha mala xare halkeed ka deganto eetuu yidhi bidaati lada deetuli adrika ahlaka faqad ixtaraqo bareerkaaga gaadh baaba gutay kuwaasee la yidhaaho haddana sidii baaba ugu tegey sidiiba ugu tegey baaba la yidhaaho marka ujeedadu kolkol waa magacan baa wax yar tilmaamaya oo ti laakiin inay dee tadayur noqoto taasi waa shay madmuuma macnaa wuxuu leeyahy tan shaarixa isagu gees kale ula kacayo shaarixa taasi waa sharaxa xadiidka markuu qabanaya ama bal xadiid ahaan uu qabanayay faydulqadiir sidii kuma sugnayd laakiin shaarixa halkan kitaabkeena sharxa wuxuu kaba dhigay dhulka magaciisa ayaad waxay ta kaba qaataa haddii ruuxu yidhaha buu leeyahay ina liya dayca ee waxaad garan kartaa meel yar masraca inuu leeyahay ka yidhaha isagu ina liya junaynana laftigan aad maqashay baa inuu bustaan ay tahay oo ujeeddadu magacan aad maqashay baa kuu xadidaya wuxuu waxa ay tahay magacii baa dee madluulkii ayaa daalli buu noqonaya madluulkiibuu kutusaya taas oo kale walow tan kalena uu ishaaro muhimku waxa weeyaan balte ina khusaynaysa weeyaane ruuxan saaxibka ah wuxun buu la mid yahay ruuxa uu la saaxiibaye kaasun ku cibro qaadaun ruuxii adoon war kala doondoonin in wax kale lagaaga sheega aan doondoonin markaad cidda uula fadhiista aad garato cidda uula socdo aad garato waad garanaysaa iyagun buu la mid yahay allah subxana wataala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا